magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gebagabeeyey tobabar ku saabsan habka imtixaanka loo diyaariyo waxaana loo qabtay qaar ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee dhowaan gelaya imtixaanka shahaadiga ah tobabarka ayaa waxaa soo agaasimay maamulka jaamacadda greenhol qaybteeda magaalada beledweyne liibaan aadan cali oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda ayaa ka warbixiyey tobabarka ardada waxyaalahan beren waxaa ka mid ahaa in eh, qaabkii ay su-aalaha ay ugu jawaabi lahaayeen iyo casharada qaabkii wax ugu soo baxsan lahaayeen si qaas inaan faham guud ka siino eh, cilmigan teknolojiga maadaama wasaaradda waxbarashada ay faafisay in imtixaanka sanadkan lagu soo daray maadada teknolojiga Eh, ardaduna aan ognahay in eh, teknolojiga culeys uu ka jiro maadaama iskuullada aysan oolin laabab wax lagu baraktigareeyo inaan si concept guud iyo si practical ah aan faham guud ugu siino ardada maadaama baahi taagan ay tahay wallaahi waxaan ugu dhaliyay eh, baahida ka jirto ardada xaggooda oo ile markii la dhaho arday imtixaana lagaa qaadaya ardadii ka horreysayna aan imtixaan looga qaadin marka waa ardayga waa isweydiin kartaa wuxuu raadinayaa qof walba oo cilmigaas wax aqoona ku leh si uu uga faa'iidaysto marka baahida keentay waxay ahayd in ardada iyaga ay soo codsadeen ee ay dalbadeen in waxaan eh, maadaama imtixaano hore aan lagu qaadin in bal faham guud laga siiyo oo dadkii cilmigaas eh, ku takhasusay wax uun hal iyo laba ay wax ugu sheegaan dhammaan ardada iskuullada ee gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne inta arday ee dhigato guud ahaan waa loo qabta ugu dambeyn dhankooda qaar ka mid ah ardayda loo qabtay tobabarka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen tobabarka geyga haddaan ku bilaabo waa maxamed cumar faarax waayo tababarkan ee qabanaan jaamacadaha sida jaamacaddan hadda green hob wax badanaan ka faa'iiday sababtoo ah waxaan ka mid ahay hadda ardayda sanadka imtixaan ku diyaargaroobaysa oo santaraadka ama dowladda ay qaadayso waa waxyaabaan ka faa'iday waxaa ka mid ah buugga maadaama hadda ani buugga aan hore usoo arag imtixaankan aan ku galaa inay buuggaas naga caawiyaan ay sharxaan waaye qaybaha uu ku imaan karo iyo sida imtixaankaasi looga shaqayn lahay maadaama imtixaanka uu yahay imtixaan buug looga shaqaynaa taas waa ka faa'iiday tan labaad oo aan ka faa'iidana waxay tahay in buugga ama maadadan tobani koowaad ee i t-ga ah ee lagu soo daray sanadkan imtixaanka inay si guud u muraajaceeyeen oo muraajacadiisi waxa waaye aan qaadanayno weli tababarkaasoo asigana socday jaamacadda bixinay oo socday maalinkii labaad shalay iyo ilaa maanta uu socdo marka runtii waxaan dhihi karaa tababarada waqtigan oo kale maadaama ardaydu baahi badan ay u qabaan imtixaan dowle ay galaan arday badan oo soomaaliyeed ay waxawaaye wax la qaybsanaan imtixaan la galaan waaye imtixaan tababarada noocan oo kale ay aaday muhiim u yihiin oo waqtigan weliba kusoo aaday aan dhihi karaa marka wax badan aan ka faa'iiday aniga ahaan sidoo kale ardada
anigoo ah magacayga ikhlaas cabdiqan ibraahim oo ka socda iskuulka cumar bani khadaab gaar ahaan ee howlwadaag xaafadda howlwadaag badan ayaa ka faa'iiday oo waxyaabaha buwaagta kale oo imtixaanka dowladda kale marka la galaayo oo micnaha sida loo galo iyo hadda muhiimadda waxaa mugtahay buug marka la bixinayo magacayaasha iyo idhikaarada sida uu qoran yahay sidaasoo kale oona lagu soo koobaa ardayda dugsiyada sare ee dalka ayaa dhowaan u fariisan doona imtixaanka shahaadiga kaas oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya